awood wax u qaaban karaane anis weeshano walaalayaal anis weeshano walaalayaal wanaagtani wadankiisa u shaqeeya shicibyahow wanaagsani wadankiisa u shaqeeya wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirno way walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirno way walaalayaal
bismillaahi raxmaan iraxiim barqa wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado oo maalin walba maalinta jimca markii laga reeba xilligan oo kale aad ka dhagaysatay raadiyaha cadaado
dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada
mar kale dhegaystayaal barqa wanaagsan waa maalinimo sabdiya taariikhda ay ku astaysan tahay soddonka bisha saddexaad sannadka laba kun toban iyo sagaalka qodobada barnaamijka falqaynta wararka raadiyaha cadada saaki ku dhegaysan doontiin waxaa ka mid a golaha shacabka oo maantay kulan ku yeelanaya magaalada muqdisho waxay uga hadli doonaan ayaa halkani kugu soo gudbinayaa waxaad kaloo ku dhegaysan doontiin dhibaatooyin ka taagan deegaanada ay ka baxeen ciidamada kenya qodobada kale ee barnaamijka falqaynta saakay ku jira waxaa ka mid ah tahriibayaal afrikaan oo laga soo badbaadiyey meelo ka baxsan xeebta libiya barnaamijka ayaad uga bagan doontiin qodobada kale aad ku dhegaysan doontiin waxaa ka mid a qaar waa qaar ka mid a waddooyinka magaalada muqdisho oo xidhan sababta barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontiin dhegaystayaal qodobada kale ee barnaamijka saaki ku jira waxaa ka mid aad ku maqli doonteen ciidamada maraykanka oo soo qabtay nin soomaali ah kadib markii lagu eedeeyey inuu dila xaaskiisa qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka falaqaynta ku dhagaysan doontay xubintii kalabaan qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontay dhegaystayaal barnaamijka anigoo mahada ayaan la socodsiinayo dhanka farsamada waa cabdirashiid cali maxamed waa mar kale iyo barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado
xogtiisiyo waajibkiisa wargeysyada hadduu ku faafo adigoo agar hawga qadan wadkii dhibashada ha moodin haweerarin aragtidiisa baryadul qolkana qolkana hawiiqin bishaaro bishaaro bishaaro dadweynu idinkuna bilqeyr dhahaa cadaado media training iskuulka barashada saxaafadda ee radio cadaado iskuulku waxyaabaha aad ku baran doontaan waxaa ka mid ah sida barashada qeybaheeda kala duwan ee saxaafadda iyadoo la baryo ardayda sida anshaxa saxaafadda etikis waajibaadka saxaafadda ablocatory waajibaadka looga baahan yahay qofka saxafiga ablocatory needs for the correspondent sidoo kale waxyaabaha kaloo aad ku baran doontaan waxaa ka mid ah waxyaabaha war ka noqon kara waxaan war noqon karaynaa iyo sidoo kale soosaska ama ilaha warka wariyuu ka helo nidaamka qofka saxafiga waxaa ka mamnuuc ah saxaafadda iyo qaybo kaleoo muhiim ah saxaafadda raadiyaha tan telefishinka tan websayteka iyo sidoo kale habka kaamiradaha loo jajaro sida loo edhidgareeyo iyadoo la adeegsanayo adeegyo casri ah sida barnaamijyada lagu adeegsanayo waxaa ka mid ah film edit adobe edition binicle studio 7 14 and 18 waxyaabaha kaloo aad ku baran doontaan isla qaybta edhidka waxyaabaha lagu baran doono waxaa ka mid ah iyadoo la adeegsanayo softwareadii ugu dambeeyey sida shambow edius program iyo qaybo kaloo muhiim ah ardada waxaa la bari doonaa habka websaydyada warka loo geliyo iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee wararka iyo barnaamijyada kala duwan lagu daabaco websayteka web bostin waxaa qayb ka ah traininka habka farsamada raadiyaha radio training for technician taasoo muddo gaaban ardada lagu bari doono haddaba haddii aad doonayso faahfaahin intaa waxay dheer kala xiriir radio cadaad oo ku taala dhabarka dambe ee madaxtooyada ama ka wac teleefoonada nambar eberli xal shan afartan iyo lix siddeetan iyo sideed soddon iyo labo ballanteennu waa inaan ku biirnaa iskuulka barashada saxaafadda ee radio cadado training hamigaagu haa wariye waa noqon kartaa waxaana kuu rumeynaya riyadaada radio cadado training cadaado media corporation radio cadado training wadkii dhimashada ha murin haweerarin haweerarin aragtidiisa baryadul qolkana qolkana ha
wanaagtani walaalayaal wadankiisa u shaqeeya walaalayaal shicibyahow wanaagtani walaalayaal wadankiisa u shaqeeya walaalayaal wadaajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaajir bay laba gamcood wax ku qaban karaan walaalayaal aan wada jirno way walaalayaal walaalayaal
waa hagaag dhegaystayaal qaybihii hore ee barnaamijka falaqaynta wararka ayaan ku guda jirnay kusoo dhowaada barnaamijkii oo fidsan haddaanu ku bilowna xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa lagu wadaa in maanta kulankoodii labaad kalfadhiga shanaad ay ku yeeshaan xarunta kalfadhiga baarlamaanada golaha shacabka ee magaalada muqdisho anjadaha kulanka golaha shacabka ee maanta ayaa ah ka doodista ka warbixinta dhegeysiga guddiga dib u eegista dastuurka sida lagu sheegay fariimo loo diray golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya inkastoo xildhibaanada maanta ay ka doodayaan arrimaha la xiriira dastuurka ayaa waxaa jira xildhibaano anjadaha maanta kasoo horjeesta kuwaas oo dalbaday in laga maantay laga doodo arrimaha ammaanka ee magaalada muqdisho oo muddooyinkii dambe faraha kasii baxayay barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada ayaad weli la socoteen dhegeystayaal
shicibyahow wanaagsani walaalayaal wadnahayagii rumaadow walaalayaal shicibyahow wanaagsani walaalayaal wadnahayagii rumaadow walaalayaal wadaajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirnoy
barnaamijka falqaynta wararka ayaad dhegaystayaal dhegaysanaysiina maamulka gobolka gada ayaa sheegay in ciidamada kenya deegaanada ay ka baxeen inay ciidamada al-shabaab ay kusoo rogeen ay ku hayaan dhibaatooyin fara badan madaxa amniga gobolka gado ayaa sheegay in shabaab ay deegaano dhowr ay ku hayaan ee ka tirsan gobolka godo lacaga xad dhaafa dadka shacabka halkaasi degan ay kusoo rogeen waxa uu sheegay inay meelaha ugu badan ee dhibaatooyinka ay ka jiraan ay ka mid tahay deegaanka buusaar iyo deegaano kale oo markii ciidamada kenya ay ka baxeen ay dib ula wareegeen gacan kuhaynta deegaanadaasi al-shabaab waxaa xusay in ciidamada jubbaland kuwa federaalka soomaaliya ay qaadi doonaan tilaabo ku habboon sida ay ugu dhaqsiyaha badan ee looga dulqaadi lahaa culayska shacabka deegaanadaasi waa sida hadalka u dhigay waxay dhankiisa sidoo kale uu sheegay in tilaabo adag laga qaadi doono al-shabaab oo laga saari doono deegaanada ay ku sugan yihiin uga sugan yihiin gobolka shaba waa gobolka gado barnaamijka falaqaynta wararka ayaad weli dhegaysanaysa dhegaystayaal
shicibiyaahow wanaagsani waxyaayagii rumaadow shicibiyaahow wanaagsani waxyaayagii rumaadow wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anisweeshano walaalayaal anisweeshano walaalayaal
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado qaybii dhexe ayaan ku guda jirnaaye ciidamada ilaalinta xeebaha dalka libiya waxa ay sheegeen inay boqol iyo toddoban toban iyo toddoba tahriibayaal ay kasoo kala jeeda dalalka afrikaanka ay shalay kasoo qabteen meel ka baxsan xeebta dalka libiya hadalka qoraalka ee kasoo baxay ciidamada ilaalinta xeebaha iyo sidoo kale ammaanka dekada ee dalkaasi ayaa lagu sheegay in dadka la socday doonta doon ay nooceeda tahay caag oo nooca la buufiyo ah kuwaas oo kula xumaatay xeebaha galbeed ee dalkaasi libiya tahriibayaasha shalay lasoo badbaadiyay xeebaha libiya ayaa la sheegay inay kala ahaayeen siddeetan iyo afar ragga iyo shan iyo toban haweenayo toban iyo siddeed carruura kuwaas oo la siiyey kaararka iyo sidoo kale daawooyin ka hor inta aan loo gudbin xarumaha lagu hayo dadka sida sharci darrada ku soo gala dalalka u tahriiba
gamcood wax ku qaban karaane wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anisweeshano walaalayaal aan wada jirinoy walaalayaal anisweeshano walaalayaal aan wada jirinoy walaalayaal shicibiyahow wanaagsani wadnaa wadaagii rumaadow walaalayaal wadaag jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaag jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirnoy shicibiyaahow wanaagsani walaalayaal waxyaayagii rumaadow walaalayaal shicibiyaahow wanaagsani walaalayaal waxyaayagii rumaadow walaalayaal wadaag jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaag jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal anis weeshano walaalayaal
warbaahinta kenya ayaa sheegtay inay saddex muwaadin oo kenya ay u dhashay ka mid ahayeen dadkii al-shabaab ay ku dileen deegaanka deegaanka yaaqbari weyn oo ka tirsan gobolka bay talaadadii lasoo dhaafay dadka ay al-shabaab laayeen oo ahaa shan qof waxay ku eedeeyeen inay basaas u ahaayeen dowladda soomaaliya iyo saaxiibadooda dagaalka ku taageera kenya ayaa ka waxaay ay sheegtay in haweeney u dhalatay kenya iyo saddex qof oo- iyo laba qof oo kale ka soo jeeda deegaanka wajeer ay ku jireen dadkaasi oo asal ahaana ka soo jeeda soomaalida degta kenya sidoo kale waxa ay sheegtay kenya in dadkaasi lagu aarayay dad a- tir ahaan gaaraya oo ka tirsan al-shabaab oo lagu dilay degmada bo-aal ee gobolka jubbada hoose ciidamada dhanka kale ciidamada ammaanka kenya ayaa sheegay inay gacan ku- gacanta ku dhigeen shan dagaalame oo ka tirsan al-shabaab oo ka dhex dagaalamaysa kenya kuwaas oo kasoo baxay dhul ay duqeymo ka dhaceen kadib markii ay lala beegsaday duqeymo aada u daran al-shabaab ayaa dhowr jeer oo hore waxa ay dileen dad ay ku eedeeyeen basaasnimo kuwaas oo ay ku toogteen goobo fagaara ah barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado qaybihii dambe ayaan isla soo gaarin dhegeystayaal
baryuhu tilmaamo xogtiisa
waa hagaag dhegeystayaal markaana kusoo dhowaada xubintii kalebaan aad ku dhegeysan jirteen qaybaha dambe ee barnaamijka falaqaynta wararka waddani maxay kula tahay halka soomaaliya afar inusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna lee waaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana ma- qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay
bug bow haw allowna badbaadi innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waagii baryaba ma baroor iyo qarax iyo bugba war maanta maqaayad laga qadaynaya oo ku taalla inta udhexaysa hoteelka weheli iyo waddada dabka ayaa balaayadu ku qaraxday dad badan waa ku baaba'ay xalayna maqaayad kale oo ku taalla laba dhagax ayaa balaayadu horteeda bug ka tiri dad kalena meeshaasay ku baaba'een marka beledkan muqdisho qof inuu ku noolaado lama rabo laakiin alle ma dhihin war abwaan hore wuxuu yidhi gaajada ka bax baan guntiga u xirtay gartaye maxataan galay geyrashkeedii dulyarna wuxuu yidhi ka gudub qaraxaan gundiga u xidhtaye maxataan galay geyrashkiisii horta kalemaanay tacsi iyo cambaareen madaxdaa lagu nacay idanna waa ku darsanteene calaacal iyo tawaawac lama rabee dadka miiska dhacayna war dalkan difaacaysa dad baa u diyaareenna dhegayso geesiyaasha facebooka iyo ciidamada waarso oo soshiyal miidiyaha loogu geli waayey qurbajoogta dhiilaysan iyo ool wadaniyiinta iyo macalkumaanta us fadhida gudaha yuutuubka amisom xeryaha tuuran iyo kolonyo gaadiida iyo koox fanaaniin oo heesaha u qaada intaas iyo jawaan iyo dhagxaan laamiyada daadsan muqdishoay dhammaantood rabaan inay difaacaane qaraxyadu xaggay soo maraan yaabla ama kaagiye intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin war askariga jiifa iyo midka taaganaad ka tagtay war waa laydiin sheegay dad wax fahmaysaan oo waxaa la yidhi xilligii madaxweyne sheekh shariif qaraxyadu waxay ahaayeen sida champions league oo bishii mar la ciyaaro xilligii madaxweyne xasan shiikhna waxay ahaayeen sida premier league oo toddobaadkii mar la ciyaaro xilligan madaxweyne farmaajona waxay noqdeen sida musalsalkii oo mar kasta la daawado aryaa ilaahay yaqaan qarax haddii musalsal nalakaga dhigo bisha bisheeda imisaa naga gaaraysa war waxaan idin idhi bulshadii aan damiir lahayn dulmiga waa dugaashataa aryaadhaha bulshadu haddaysan isdifaacayn lana difaacaynin dhibaatadaanu waa iska jiraysaa kana bixi maysa balaayeeho beri gaashow buugtaan dheece allownaaga badbaadayeen beri gaashow buugtaan dheece allownaaga badbaadayeen war cabdullah anna waxaan leeyahay my people keep yourself from qaraxyadane aryaa taas ima dhihi kartida iska jir waxaad ku warrame war waa abwaan qurba jooge maxaad ka rabtaan war wadaad qurba joogihina waa kale ducadiisa dhegaysta ilaahu biibalku waa biibalkaagii ilaahu qaraxyada ka kiib garee ilaahu soomaaliya biis ka dhig ilaahu soomaaliya biis ka dhig ilaahu soomaaliya biis ka dhig aryaa bugu hadda ima dhacdee bugaad ilaahu u biis dhahayso aamiinna la sii dhahaayo ma maran tihiin xaa idinku dhacay bugta iyo bacdaa lagu baaba'o waagii baryaba maydkaa bilqane na badbaadiyoo naga bixiy allow adaa baaqiye soomaaliya allah biis ka dhigo arma joogtidoo waaga iyo biisaa anna waxaan odhan lahaa aryaa horta xaad u orataa beri gashow ma dhahdido war waa odhanaynaha ina dhegayso boqorkiinna abuurtoo mulkigiisu badnaayow allahaan ballantiisiyo bixintiisiyo deeqda cidibaajin karaynow bulshada muslimka ah oo baraxays ka jiray weli gaalnimo buuxda la istaagin bannaanka ka badbaadi halaaga war boqolkiiba boqol soomaalidu muslim barax la weeyaan war hadda kuwa muslimnimadoodu barxan tahay soo maaha waxa dadka baabiinaya waxaa la yidhi nin buka nin baahan barax looguma dhiibo anna oonaan bistay ah idinkuna baraxaad isu taagtaagaysid ima sii siino war balaayo lama wacdee baraxu waa bugta yeertay ilaahow nugu shartirhee war hedhe talayaashii cusbaay qaraxyada waa sii bateene ma la bedelaya haddana maxaa loo bedelayaa buguhu waa badnaayeen intay baajiyaan inay ka badantaa sooma dhici karto horta bugu hadday yeerto waa la soo bandhigaahe waxay baajiyaan hadday jiraan xay noogu soo bandhigi waayeen war waa dadaaleen qaraxyo inay dhacayaan bay sii sheegeen madaxduna tacsidii bay sii diyaarsatay duski toobkay u saaran tahay markuu qaraxu bug yidhaahdaba facebook ay soo galshaan tacsida war dowladda sacuudiga sanadkasta kow iyo labaatanka oktoobar ayay hambali u soo diraan dowladda soomaaliya markii lagu qabsadoo la yidhi maxaa ula jeedin waxaanne hambaladu waa diyaarsaneedoo duski toobka ayay saareen ayay yidhaahdeen towradda tan barakaysan towradda tan barakaysan ma loo qaadahe war shalay madaxweyne wuxuu yidhi markuu baarlamaanka furayey amniga waxaan siinaynaa muhiimadda koowaad waryaa warkaas warkii hor le marka ismusharaxan isaasa sheegi jiray war xildhibaan mahad salaad wuxuu shalay yidhi khudbadda madaxweyne farmaajo waxaan ka fahmay inuu rabo galmudug iyo jubbaland inay doorasho ka dhacdo war maxaa doorasho ku diidaya kaligii tali meerta war guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle wuxuu yidhi siyaasiyiinta mucaaradka dhibaatada al-shabaab ay geystaan ayay buunbuuniyaan waxqabadka dowladdana ma arkaan war caligacad casir wuxuu yidhi dowladda ayaan taageersannahay horena waa u taageersaneen haddana waa taageeri doonaa war kuuse sheegi xaafla ogya war madaxweyne asayid sheekh axmed madoobe wuxuu degey guri weynoo kumaanda bulisiya ku dhow aaggaas waddooyinka dhan waa xidhan yihiin ciidamada ilaalinaya ay dhikaarka shaqaalaha dowladda ma aqoonsana waxay leeyihiin eegga ay dhikaarkiinna ma naqaane naga noqda war kismaayo yaray miyuu ka samaystay meesha war waxaa la yidhi alsayid axmed madoobe hawsha oo u yimid sidii oo rabo uma dhicin hadda run ku suga oo warka la faafinaye warwar ma haysaan wasiirka arrimaha gudaha wuxuu yidhi xaafud hadal fiican baana soo dhex maray arrintana in la xaliyay u dhadhowdahay haddee run ku suga khayre iyo macalin maxamuuda labadoodaba ka sarreeya ma ogol yihiin waxaas ay ku soo heshiiyeen war wasiirka arrimaha gudaha maanta wuxuu la kulmay midooda yurub wuxuuna kala hadlay doorashooyinka jubbaland iyo galmudug war maamulka soomaali state ee madaxweyne mustafa cagjar fal lala yaabaa ka dhacay xildhibaana imtixanaaga qorigiisii busoodadiisa qaatay kadibna dad ay beera isku haysteen ayuu xabad kala daalay hadda laba waa dhimatay war dadku waxay ahaayeen dad beeraha maamulkii cabdiiley uga dhacay xildhibaanka kadibna cabdiiley markii la xeray beerahoodii soo ceshadeen xildhibaanku gardarruu ku dilay aryaadhaha baarlamaankayu hadday ishubeeyaan sida xildhibaankaas kaligooraa shabaabka adag maalin gelinkeeda baarlamaankeenu shabaab lama diriirsana midba shaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniye shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan miya aryaadhaha baarlamaanku waa qurba joog horaana loo yidhi ninkii lama dal yeeshaa midkoor waa dayacayah war meeshaan haddaan la wada shaqayn maalin kas dadka lama qarxileen waryaa dadku haddaysan damiir lahayn waa la dilayaa aryaadhaha dadka ha eedina balaayaa u soo xerootay how balaayaa beydka ku dhex taal bannaan maa looga baxsada balaayaa beydka ku dhex taal bannaan maa looga baxsada
aad iyo aad ayuu mahadsiiyeen xubinta kalamaan dhegaystayaal barnaamijka falaqaynta ayuu gabagabo aheyd waxaanan ku dhaafaynaa saaka mid ka mid a kaalmaha sugaanta intaana barnaamijkan mid lacayn aanu ku kulmi doono nabadgelyo
aaydandhayod udhugo nacabka mooye harka uma